magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha guutada soddonaad ee qaybta afartan iyo saddexaad ciise jeelle isxaaq iyo taliyaha cusub ee guutada soddonaad ee qaybta afartan iyo saddexaad cali maxamed nuure munaasabadda ayaa waxaa lagu qabtay xarunta taliska ciidanka xoogga dalka waxaana ka qayb ahaa munaasabadda taliyaasha ciidanka xoogga dalka taliyaha qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka taliyihii hore ee guutada soddonaad ee qaybta afartan iyo saddexaad gaashaanle ciise jeelle isxaaq ayaa ugu horeyn munaasabadda ka hadlay marka hore waa salaaman tihiin maanta taariikhuu tahay sagaalka bisha sagaalaad labada kun iyo afar labaatanka waxaan guutadii anigu ku magacawnaa ee ahayd guutada soddonaad qaybta far saddexaad guutada soddonaad ee barjeex ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si sharaf iyo cizi u dhahay hadda ku wareejinayaa iyadoo dhammaystiran hadday wax allaala wixii guutada aqab ay lahayd iyo hadday ciidan tahay hadday aqab tahay walaalkayga alcadde waxaan leeyahay soo dhawow
ugu dambeyn taliyaha qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka nuur mahad xasan ayaa waxa uu saraakiisha ku booriyey in ay xoojiyaan howlaha shaqo ay u hayaan qarankooda waxaan leenahay guddigu shaqada ay qabteen ee quruxda badan oo intay joogeen xagii habeen bay usoo jeedeen ilaahay idinka abaalmariyo insha allahu tacaala taliyayaasha loo kala wareejiyay xilkan taliyihii horena waxaan kusoo wardinaynaa caaway niyad wanaag iyo jacayl baan kusoo wardinaynaa ilaan xil-isku wareejintu waxaa weeye waa qol isku dhiigo waa wax fidratullaahi fii khalqihi waa maanta lagu dhiibayaa berri aa laga dhaabaya waana waa shay iska caadi ah waana haddana berri baa laga yaabaa inaad ku kala adigana kala wareegto waa shay sunno ahoo caadi ah تريها عصنا على السلو وترجع إلى أبو أصله